anagu shaqa dhibta maanaan abuurin mar walbaaba shidadu ka imaaneysay oo la socotaa laba kun iyo afartii bay soo bilaabeen dalka inay kusoo duulaan oo ay soo durkaan iyagoo jooga oog iyo ka shishay ay waxay yimaadeen ari cadeeye laba kun iyo afartii kabacdina laba kun todobadii waxay qabsadeen meesha la yihahdo lascaanood laba kun iyo laba toban gambare yimaadeen laba kun sideyo toban waxay yimaadeen meesha la yidhaahdo tukaraq waad garan kartaa marka waa waxa weeye si methodical ah oo maaragtay isdaba socota oo rabo dalka in lagu qabsado oo dadkii lahaa laga riixo dee saxna ma arrintaasi marka waan waan ma imaan karto inta dhul xoog lagu haysto lagu degan yahay ma imaan karto sa ku imaan kartaa inaad gurigaaga ku jira oo oo deedkii soo dhaafay oo qolkaaga ku jira inuu ku yidhahdo waan waan baa anada anada dhexaadiyo waan waan baa wax lagu dhambaynaya de annagana naga suurtagal maaha saxna maaha waxaa keliya oo waana ku imaan karta waxa weye inay ka baxaan dhulka ay xoog ku qabsadeen dhulka dad baa iskale dad baa ilaahay ku abuuray ma fahamte cid ka xoog ku qabsan karto oo ku haysan karto oo ku joogi kartaana ma ay jirto waadhaweed waxaanu gaarnay heshiis kalluumaysiga ah oo dhex maray dowladda federaalka iyo dowladda dowladaha dowlad xubnaha dowlada xubnaha ka dowladda federaalka ah oo ahaa in lagu heshiiyo see loo kalluumaysanaya badan see loo kallumaysanaya yaa uleh xaq inay kalluumaystaan yaa licenska uleh inay shati gooyaan waxay ahayd afar labaatan noot kilmada wax la yidhaahdo wixii ka hooseeya in dowladda xubnaha kale dowladda federaalka sida puntland oo kale xaq u leedahay wixii ka shisheeyana dowladda federaalka ay goonayso nin baa jooga dee wasiir ka ah wasaaradda kalluumaysiga oo bixinada hodhi badan hawshaas waa ku horyimi heshiiska la gaaray bay ahayd lagu heshiiyey oo ahaa khayraadka qaybsiga khayraadka marka hadduu ku xadgudbo uu fulin waayo wixii lagu heshiiyey dee dowladda ana waxaan odhanaynaa sax maaha mana yeelayno badda ugu badan loo kalluumaysto soomaaliyana waa puntland weeye xeebta ugu dheerna puntland baa iska leh kun afar boqol iyo afartan kilomitr oo kamid saddexdaa kun oo kilomitr puntland bay ka